wasiirka horumarinta beeraha somalilan axmed muumin seed oo u warramay idaacadda v o da ayaa waxa uu sheegay in toddobaadyadii ugu dambeeya ay roobabkii ugu fiicnaa ka deeen gobollada kala duwan ee somalilan markaynu dhinac eegno waa laba qaybood waxay aada iyo aada uga da-een marka loo eego deegaanada xal ugu badnaa waxay ahayd waa gobolka saaxil berbera iyo hargeysa gebil iyo siila intaa roobab badan baa ka da-ay marka milimeterka loo eego runtii berbero kale ilaa lix iyo toban milimitr bay gaadheen hargeysa waxay gaadheen ilaa afar iyo toban point five milimitr gebile waxay gaadheen muxuu ahaaye sagaal point five milimitr siilana afar iyo toban point five milimitr bay gaadheen markaa biyahaas waxaad arkaysaa inuu roob weyn oo baaxad leh dhowr iyo tobankii saacadoodii ugu dambeeyey somaliland ka da-ay waana markii ugu horreysay runtii ay roobabku soo gaadhaan bisha bisha tobnaad ay inaga soo gaadhaan marka galbeedka shan iyo labaatanka bisha sagaalaad buu inaga wareegi jiray roobku gugu laakiin maanta wuxuu ilaa imika oo ay tahay bishii tobnaad labadeedaan ku jirno roobka maalmo maalinta ka dambeysa ayuu sii xoogeysanaya runtii roobabkii hore maalmihii hore aadkanu marka goboladan soo qaadan gobolada ceerigaabo oo kale belegobeedle beledhiig baki botor boorama hargeysa dila wajaale sheekh quljeed dhubato marka waxaa jira meelo badan oo runtii roobabka saameyn badan ay ku yeesheen aada uga daaba jira meelahaasoo dhan waxa weeya runtii magaalo cad aburiin salaxli ceelafin iyo laascaanood
waxay dadkii ku cabanaya waxaa ka mid ah shay siidhahoo kiwi muxuu ahaaye dabiiciga ahaan ahayn ah mid la sameeyey deetana hal mar la beerayo oo dhibaato xoog le markaa u geysanaya deegaankii lagu beeray horta runtii waddankeenu open boyska ah horta siidhku ilaa dad gaaraya boqol qof ku dhowaad ayaa siir dibadda ka keeni jiray markaa dadkeenu ma ay fahamsanayn ganacsi way u keeni jireen dibadna tii waxay keentay in caragadiis inagu dhaco carradii inaga xumaato waayo cimiladeenu isma qaabilaysa ciidamada yurubta markaa dadkeenu dhimaan ganacsi way keeni jire waxaad ogtahay imika waad isticmaashaa social media adduunka imika gabadh baan waanin dhaweyd waxaad arkaysa media diyaar bay raacday maraykan bay ku socotay waxyaaba nacam adduunka halkuu gaadhaan kuu sheegaya khadrow maraykan bay ku socotay diyaaradda markay sii saarneed waxaa la siiyey xabad tufaaxa la siiyey dibadna xabadii tufaaxi diyaaradii kumay cuneen madaalkay kala dhaadhacday madaalka markay kala dhaadhacday xabadii tufaax iyadoo sishadeed ku waa la baadho waa laga soo saaray shan boqoloo doolar baa lagu qasaray waa xabad tufaaxa xabadii tufaaxina waa laga qaaday shan boqoloo doolarna waa laga qaaday xabadii tufaaxina waa laga qaaday adduunku saasoo si looga ilaaliya inuu wax galaan marka innagana waxaa la samayn jiray maraakiib baa imanaysa siirahoo bar lagu leeyahay wax lagu shubaayo dhulka lagu shubaayo wixii xitaa midda garan ma wasaaradda ugu yimiday shayga loogu talagalay in beeraladu isticmaasho xilliga roobku badaya maanta oo kale la isticmaalo la doonaya in ciidda lagu bacrimiyo lagu shubo ayaa xilliga jilaal xilliga aanu roobdiin baa la isticmaali jiray dabeedna dhibaatooyin badanba carradeenu ku dhacay waxaad maraka tahood aad u og tahay in xabxabka muska beeraha ka bixi jiray dad beerlaheed musku ka bixi jiray inay tamaado muska ka bixi jirtay wixii oo dhan miinku ma jiraan halka maanta xabxab ninka beertale xabxabka ka beera sanadka dambe ugama soo baxayo tamaada sanadka halku ka beera sanadka dambe ugama soo baxayso sababta waxaasoo dhan ay u dhaceen waxay ahayd siirka dibadda ka yimid obinka anigu wasaaradda markaan la wareegay tallaabooyinkii talooyinkii ugu horreeyey een markaan isku keenay beerleyda aanu qaadan waxay noqotay inaan siirka waddanka joojiyo dabeedna qoraar baanu bixinay dhammaan kastanada iyo madaarada dalkao dhan waan ka joojinay siirka waa siir in dibadda kasoo ilaa wax anagu aan laabkaa ku eegno mooyaane oon halkaad ciideena ku tijaabino mooyaane marka tiibaan imika ilaa imika markaa imika dadku way naga yaadhadeen maalmihii hore dee ergooyinka ay ku badnaa qayrada salaadiinta wasaare wasiirada saaxiibaday ninba nin baa laisoo kacay lakiin hadda waa iga yaraadeenoo waxba yaraatee siir dibadda ka keenay markuu yaryahay dabeedna waxaan sameynay qolo wasaaraddan waxay qolo ku hawlan sooma siirka oo ka shaqaysay leedahay sanadkii markaan wasaaradda la wareegaya toddoba tan baan ugu imiday oo siira toddobada tanna waa boqol iyo afartan kiis sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankan anu wasaaradda joogna waxaanu gaarsiinay saddex boqol waxaan gaarsiinay shan iyo toban tan halkii toddoba tan ahayd shan iyo toban baan gaarsiiyey waa saddex boqol oo kiis sanadkan iminka aan ku jirnayna waxaanu rabnaa inaan sii laba laabno oo siirka beerahoo dhan baanu yaanu saacado gaaro qodnaa oo dabeedna qofka beertan waxa lagu siiya lacag dabeedna wuu soo jiraa wuu soo wuu soo hagaajiyaa isagana waxaan ugu saa shaqa abuur xaggaana beerahana shaqa abuur baa ka sabina goolba shan qof lix qof ayaan ku calaamadaynaa dabeedna siirkii dalkaan soo celin doonaayo waxaanu waxaanu dhignaa halkan abuuriin ayuu kayd noogu yaalaa marka wixii iminka ka dambe waxaan rabnaa sida iminka shalay burca laga qaybiyey eedageysay inay muxuu ahay in la qaybiyey siirkii kashkarobka ee matal xabxabka iyo tamaadka iyo basir la qaybiyey inaan in haroorkii iyo gelidii wasaaradda beeraha loogu yimaadon anagu dadkayga deegaanka gobol walbo isku duwaa noo joogaa waxay weydiiyaan oo u qaybiyaan hadda wayd gaari doonaa taasi waqti time bay u yar baahan tahay marka sanadkan ku darno marka siirkii dibadda noogu yimin jira siirka waddanka dili buu ahaa waan joojinay khadar maxamed cakule v o e hargeysa